dameeri dhaan raacda waxay sababaysaa wixii la yidhaahdo inaad ka daba dhacdo untaa ha noqonin buu leeyahy oo ahaa nin ku yidhaahdo dadka hadday wanaagsanaadaanna waa wanaagsanaanaya hadday xumaadaanna waan xumaanaya ee waxaa ku saaran waajibu nasiixa yani maamulka inaad codkaaga ka dhiibataa ku saaran markan qadiyadan ka warramayo khaasatan inta badan waxaan afkaartoo dhan kusoo koobaya alqadiya siyaasiya wali waa mawduucaan ka warramaya matalan qur-aanku wuxuu ina barayaa inaan la ogolayn inaad noqoto mustadcaf la yidhaahdo de waana laga xoog bato dabeetana wixii dawladdu tidhi ama madaxdu tidhi baanu ka raacina waanu soconayna diinku way kala diitan kuna mustadcafiina fi lard qaar leh ayaa ilaahay yidhaha wala waa meel ilaahay dhulkiisu ballaadnayn baa laleeyahy yani mas-uuliyad baa ku saaran macquul maaha codkaygii waan ka tanaasulo cid unbaa maamulkii wixii qabsato oo iska wadaa macquul maaha baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala istidcaaf lama ogola waxaa shareecadu inoo tilmaamaysaa hadduu xaakimku weecdo mas-uuliyaadka yani waajib kifaa'iya inay dadka saaran yahay waajibka kifaayigii muxuu yihi waa wax haddii ummaddu ay la timaadana dembiga ay ka badbaadayso haddii cid ka mida ay la iman weydana dhammaan tilmaamaysa in qof kasta mas-uuliyaadka saaran aakhiro in la weydiinayo ama xorriyaadka ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waxaad ku maamaarisaysay in lagu weydiinayo waxaan leenahay nidaamka islaamiga ah fi lxayaa dhammaanteed yani shuurada aynu ka warramayna islaamigii ma aha masale ku salaysan qadiyadda siyaasiga oo qura waxaan leenahay waxay tahay waa tacliim ilaahay uuna barayo fi nidaami alxayaati alislaamiya kullaha inaynu kula nimaadno asheekh alqardaawi alqaradaawi ayaa wuxuu leeyahay islaamku buu yihi wuxuu diiday in gabadha bikradda ah lagu guursado bikayri idniha gabadha bikradda ah in lagu nikaaxiyo ama lagu guursado iyadoo aan idan laga haysan iyadoo aan ogolaanin in la qasbo inkastoo soomaalidu macalasaf ay qasbaan laakiin gabadha xaq looguma leh in la qasbo marka wuxuu leeyahay sheekha kani waxa islaamku uu diiday gabadha bikradda ah iyadoo aan idan la weydiinin in qasab lagu guursado oo nolol aanay iyadu doonaynin in korka laga saaro yacni cida aanay rabin inay la noolaato in la yidhahdo qasab baad kula noolaanaysaa ayaa islaamku diiday buu yidhi sidee bay u suurtagal tahay buu yidhi markaasi inuu islaamku ogolaado ummad dhan in lagu maamulo maamul aanay ogolayn yacni hal gabadha haddii la yidhi xorriyadda lagama qaadi karo may macquul tahay in la yidhaahdo ummadoo dhan inta xorriyadda laga qaado ay cidi u fikeraysaa waxay ku maamushaa unba qasab ay ku gelaysaa waxaan dhici karin waxaan leenahay islaamku wuxuu ku salaysan yahay xataa jamaacadiisa hoose marka la eego inuu nidaam shuuriya uu ku dhaqmo maan jecli inaan idhaahdo nidaam dimuqraatiya waayo dimuqraatiga waa aragti kale inkastoo musalaxaadka iyo sida loo adeegsado hadal badani uu ka jiro laakiin maan jecli anigu inaan adeegsado musalaxa reer galbeed waxaan leenahay waxa guriga koowaad marka la dhisayo islaamku wuxuu faraya caqdiga uu ku dhismaya inuu ahaado calaa caqdi rida contracta guriga lagu dhisayo ninka iyo gabadha heshiiska koowaad inuu ku salaysnaado maxay raalli ahaanshiiyo bal eh lama ogola reerka qof ka midi inuu ku amarku taagleeyo qof walba ilaahay wuxuu siiyey waajibaad iyo waxyaabaha la siiyey xataa fii daakhili lusra waa inay shuura ku dhisnaataa bale waxaynu odhan karnaa xataa markuu talaaqu dhaco ee usrada la kala kaxaynayo ayaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ina farayaa masaa'irta ay ku gebagaboobayaan ama meeshay ku gebagaboobayaan carruurtii reerku waa inay tale loo dhanyay ahaataa odaygiiyo islaamku way wada leeyihin ilahay markaasuu leeyay fain araadaa fisaalan can faraadin minhuma wa tashaawurin baa ilahay yidhi haddii ay rabaan baa la yidhi inay kala tagaan oo can taraadin minhuma wa tashaawur waa awlaadda masiirkeedii baa laga warramaya halkay mari doonto waa inay noqdaan fikrad ay isla niqaasheen odayga iyo islaantu oo ay dabeetana wax ku gebagabeeyeen waa inay shuuraa jirtaaba le nidaamka islaamiga ah oo dhan islaamku xataa shacaa'irta cibaadada ayaa laynagu barayaa inaynu ku dhaqanno waxaasi sinaanta iyo cadaaladda iyo wadatashiga la yidhaahdo matalan qof kastoo muslima ilaahay wuxuu faray inuu salaad tukado waxaa kaloo la faray qofka muslimkii intay suurtagalu tahay inuu jamaaco la tukado jamaacada maxaa lagu tukanaya jamaacada marka la tukanayo haddii la murmo alimaam almardi imaamka laga raali yahay oo quri waa inuu noqdaa dadka ka tukinaya calaamat alqaradaawi ayaa wuxuu leeyahy waxa la caayay buu yidhi ama se la haydaatay waxa la maagay imaama imaamu salaati aladii yaumu qawman laa yardawna canhu qofka dad salaad tukiya aanu raalli ka aanay raalli ka ahayn can imaamatihi maca annahu yaumuhum fii cibaada buu yidhi xataa cibaadanaha kuu hogaaminayay hadda bal arrintaa u fiirso ninkani wuxuu kugu wada xuma maaha waa salaad baa ku tukanaya wuxuu leeyahay wuxuu kula hortaaganya ilaahay subxaana wa tacaala baa isu kaa hortaagaya ee ugu daba safo xataa ka walow khayrnaha kuu wadee baa la diiday inuu dadku ama ku taagleeyo maxay amar ku taaglayni ma jirtaa laleeya walow cibaadanaha isu kaa hortaagaya masaladu xataa hadday salaa tahayna lama ogolo inuu yidhahdo anunbaa idin tukinayo caynkan lidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiiskiisii ku tilmaamaya salaada imaamka yacnii dadku iyagoo karahsan ee shortaagaya inaanay salaadiisaba la kor yeelin yani meeshu qasab maaha waxay leenahay markaa uma bannaano ninna inuu dad tukiyo iyagoo diidan inuu tukiyo uma bannaano qofna inuu dadka ku amar ku taagleeyo raqma anfihim bale waxayn leenahay xataa haddii la ogolaaday imaamku inuu tukiyo waa inuu dadka ku tukiyaa binaa'an calaa dustuur waa inuu ku tukiyaa ilaahay dustuur buu u dejiyey salaadda ay ku soconayso hada dustuur dadka waa inuu ku tukiyaa dabeetana hadduu gafo oo dustuurka islaamiga ee loo dejiyey salaadiiyo dadku isku waafaqsanyihin dadku waxay isku waafaqsanyihin in salaad la tukado salaadana dee dustuur bay leedo loogu isku waafaqsan inay saa ku ansaxdo hadduu khilaafo waxaa loo baneeyey qofka ma'muumka inuu yidhaaho subxaana allah subxaan allah hadan aad ka daba leeday waxa weeyaan nidaamkii salaada aanu kugu dooranay waad qalatay yani halkii aad noo waday waad ka weecatay weeyaan dabeetana inuu dadku yidhahdaan subxaan allah xataa hadduu imaamku fahmi waayo subxaan allah iyo matalan salaadii uu ka baxo waa in la yidhahdaa aqasurat isalaatu am nasiit nebiga calayhi salaatu wasalaam baa salaad tukiyey duhur casar meelaha duhur baan rajaynaya inu ahaa laba ragcadood markii la tukaday buu iska salaamo naqsaday dabeetana waa laga daba salaamanaqsaday axadu saxaaba baa markaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi aqasurat isalaatu am nasiit salaaddii maa la gaabiyo dee distoorkiiba wax laga bedelay mise adaa ilaabay buu yidhi yani waxay salaaddu inay afar ragcadood la tukadee macaynkaasa markaasuu nebigu yidhi m manaan ilaabin yani waxna lagama bedelin markaasuu haddana wuxuu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakar iyo cumar iyo buu yidhi masaawi ninkani sheegayaa saxa haa baa la yidhi dabeetana wuu kaco labadii ragcadood buu nebigu ku daray yani waxaan leenahay xataa imaamku waa bina'an calaa dustuur bale waxaan leenahay imaamku waa inuu ilaaliyaa axwaasha dadka xataa wuxuu nebigu tilmaamaya dadku inuu ka mid yahay mid daciifi mid baahi qabo oo dan leh inaad salaada iskaga dheerayso dee lama ogola inta dadka is hortaagtaa dagaal boqoro iskaga bilowdo laguma ogola waayo dadka kani mid daciifo aan intaan taagnaanba karin baa ku jira waxaa ku jira mid dana kale lahaayo beslainta salaadana sii tugato dantaadiina soo qabso oo muur rabin de isagu inuu laba saacadood ilaahay hortaagnaaday inuu toban minir ama shan minir ku tukado oo iska tago dana kale soo qabtaa buu doonay marka xataa laguma ogolo inaad dadka ku qasabto inay ilaahay hortaagnaadaan laba saacadood wax kale ka kaala inaad tidhaahdo qasban yani ilaahay baynu hortaagana cidayna ha ka cararayna aan la hortaagnaado xataa taasi aan la ogolayn baynu leenahay idan waxaan leenahay annidaam alislaami kullu calaaqada qiyaadiga ah ee imaamka iyo ma'muumka u dhaxaysa xataa waxay ku salaysantahy bay leenahay manhajkaasi dadku isku waafaqsay in lagu dhaqmo manhajkaasi dastooriga alxayaat alijtimaaciya kullaha bay leenahay islaamku wuxuu ku salaynayaa shura oo maxay ah matalan waa cala alnasiixa wataamur bilmacruufi watanaahi cala almunkar bay ku salaysantah watacaawun cala albiri wataqwa in dadku samaha isfaraan xumahana iska reebaan wanaagana isku gargaaraan idan ciddii gaftaba ee loo tilmaamay inuu gaftay inaan qadiyadda uu mashk nin quri waxaan baanu iska lahayn xataa waxaynu leenahay almucaamalaat aliqtisaadiya mucaamalaadka iqtisaadiga ilahay wuxuu leeyahy illa an takuna tijaaratan can taraadin minkum waa rida caqdigu waa inuu caqdu rida ahaada ma banaana in dadka baahidooda istiqlaal lagu sameeyo lidalik baa ilahay wuxuu xaraam yeelay ribadoo kale yani ribadu waa ninka qaniga oo raba xaajatu lfaqiir inuu istiqlaal ku sameeyo dabeetana uu maadaama qofkiina uu baahaya lacagna aanu haysan inuu lacag amahyo interes ku qaato xaajatu lfaqiir daraaddeed ayaa xataa la diiday intereskii baa la yidhi waa ribo ma banaana oo haddii kaa la diiday ma waxa bannaan dawladdu markaasi inay dadka salbido xaqahum siyaasi alfaqiir xaqahu siyaasi in la salbiyo miya iyadu bannaan iyana ma bannaana bal aan qur-aankana u noqono yani waxaan leenahay cumuuman النظام الإسلامي وحكوس ليسي الشورى وآه إن وناقنا ضدك إسفران أراد في عنا الله يسوسوا بندق حماهنا الله يسكر يبا وحي وناكسرنا ليسوا قرقار وحين لا نعي قرآن كوحو إن بدن إنه قوبا بمسألة الشورى ده markaasaa ilaahay wuxuu bixiyey suurad dhan oo qur-aanka ka mida loo bixiyey suuratu shura suurad ka mida qur-aanka ayaa waxa loo bixiyey suuraddii suuratu shura waxaynu leenahay ilaahay wuxuu ka warramay sifada ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah maxay tahay sifaadka mu'miniintu aakhire kuwa liibaanaya markaasaa waxaa la leeyahay waa kuwa noloshooda ay shuuro ku salaysantahy yani wadajirka kuway noloshooda ku saraysantahe aan cidiku cidiku ama ku taaglaynaynin ilahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa wاladiina yجtanibuuna kaba'ir اlإثmi wاlfawaaxish وإida ma qadibuu hm yakfiruun wاladiina اstajaabuu lirabbihim وأqaamuu الصalaaةa وأmruhm shurىa baynahum وmima razaqnaahum yunfiquun ilahay wuxuu leeyahy kuwa mu'miniinta ah ama kuwa liibaanay waxa weeyaan waa kuwa yjtanibuuna kaba'ir alimi walfawaaxish dembiga kuwiisa xunxun oo dhan waa kuwa ka dheeraanaya markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waa kuwa hadday cadhoodaanna iska cafis badan waa kuwa buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala rabbigood aqbalaya waa kuwa baa ilaahay yidhi salaada oogaya markaasaa ilaahay yidhi waa kuwa arrinkoodu uu ku salaysanyay shuuraa baa ilahay yidhi arrintoodu waa kuwa ay ku salaysan tahay maxay shura wamima razaqnaahum yunfiquun aayadda tani waa qur-aanka makigaabay ka mid tahy qur-aanka makigii wuxuu soo degay intii aan dawladda islaamigaaba la samaynin ama nebigu calayhi salaatu wasalaam intii aanu madiine u hijroonin ee dawladdii islaamiga ayd meesha ka samaysno taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa aayadda tani dabeecada uu leeyahay mujtamaca muslimka ee walow haba yaraadanee xata alxaraka oo wax yarba ha noqdo dhaqanka ummadda muslimka ay leedahay inuu yahay dhaqankaasi ku salaysan wadatashiga ee aan cidina dadka sulba aanay ku samayn karin waxaynu leenahay waxa qur-aanku inoo tilmaamaya xataa qur-aanka madanigaa haddaynu eegno nebiga ilaahay subxaana wa tacaala isagoo alla ka warramayo wuxuu leeyahay fabimaa raxmatin min allahi linta lahu walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum wshaawirhum fi lamr ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fabimaa raxma min allahi linta lahu ilaahay naxaariistiisa daraaddeed baad ugu ugu jilicday baa ilaahay leeyahy iyadoo nebiga lala hadlayo haddaad ahaan lahayd baa ilaahay yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mid qalbi engeg qabo yacni ad adag dadku way kaa yaaci ahaay ilaahayna wuxuu leeyahy facfu canhu wastakfir lahu washaawirhum fi lamr arrinta kala shir baa ilaahay leeyahy aayadda tan haddaa u fiirsataan sababu nusuulkeeda ayaa garan lahaydeen qiimaha uu islaamku siiyey wadatashiga ama arrinta dadka muslimka inay shuuro ku go-do matalan aayaddani waxay soo degtay tacqiib waxay u hayd gaswat uxud uxud dabadeed bay soo degtay uxud markay soo degtay waxa dhacday muslimiintu inay shireen waxaa laga shirayay dagaalka wixii laga yeelayo ma magaaladaa laga dhufays qaataa mise waa la baxayo ciidanka waa laga hortagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisu wuxuu ahaa magaalada in lagu dhufays qaato laakiin dhallinyaradii muslimiinta aan dagaalkii beder ka qayb galin oo inta badan iyagu jihaadka u xamaasadaysnaa waxay aaraadoodii u badatay in la baxo oo laga hortago nimanka gaale dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay ra'yigii aqlabiyada muslimiinta oo wuu baxay gaswatu uxud baa dhacday gaswatu uxud markay dhacdee la baxay ayaa muslimiintii lasoo jebiyey markii uu jabka muslimiintu ku dhacay qofka caadiga u fikiraya malaa wuxuu odhan lahaa mar dambe dadka hala tashanina ama ra'yigooda qaadan hadday qadiyaddu qadiyada caqli bashar ku salaysan ay tahay laakiin ilaahay wuxuu u tilmaamayaa xataa in kastoo la shiray oo markii shuura la goostay ra'yigu malaa'ka kale labada yacni ra'yo inuu sawaabka ahaa kii nebigu in la qaato haddana inaanay aslu shuuraa qaldanayne yani waxa qaldanaan karaya waxaa fikradda labada aaraaka la qaatay un in ayaa kala sawaabsanaa mooyaane fikratu shuuraa inaanay qaldanayn baa ilaahay tilmaamaya markaasa waxa la leeyahy washaawirhum fi lamr facfu canhum ayaa ilahay ku tilmaamaya subxaana wa tacala wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilaahay yidhi arrinta kala shir baa markaa alla leeyahy subxaana wa tacaala idan waxaan laga shirayaa amru diin maaha diinta dee ilaahay baa soo dejiyo waxyiga lagama shiro waxyiga lama yidhahdo maynu qaadana mise waynu ka tagnaa shir maaha kaas maadaama dadku islaam yahay maaha umuuru diin maaha waxa laga shiraya laakiin waxaa laga shiraya waa maxay ashu-uuni almadaniya waasiyaasiya dadku noloshooda qaabkay u noolaan lahaayeen ama shu-uunta madaniga ah iyo ta siyaasiga ah markaasaa nebigii ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr arrinta kala shir baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala haddii qur-aanka a u fiirsateen qisada ugu ballaadhan ama ugu tirada badan lee qur-aanka ku soo aroortay waxay ka warramaysaa alistibdaad asiyaasi qisada ugu badan qur-aanka waxay ka warramaysaa alistibdaad asiyaasi qisada fircoon fircoon waxaa nin mustabid ah waxaa ilaahay tilmaamay inuu odhan jiray maa uriikum ilaa maa ara dadku ra'yi ma lahayn maa uriikum ilaa maa ara yani waxaan arkay unbaa taladu tahay buu leeyahay waxaan anigu idiin arkay uun ayunbaa arrinku ahaanaya maa ahdiikum ilaa sabiila rashaad buu lahaa yani arrintiisa waa qawaadic fikraddiisa inay dadku qaataan oo ku dhaqmaan un dabeetana wuxuu leeyahay maa ahdiikum ilaa sabiila rashaad muranku muuse markuu yimina waxaabuu ku yidhi alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti idan nabiyullaahi muuse ilaahay wuxuu u soo diray inuu reer banu israa'iil xoreeyo inuu diinta xaqa ah ku celiyo in ilaahay subxaana wa tacaala keligii ay caabudaan istibdaadka uu ku hayo fircoonna in laga xoreeyo an arsil maciya bani israa'iil baa lagu soo diray bacda tawxiid yacni markaad u fiirsato qur'aanka qisaska ku qoran markay caqiidadu fasaado waxa ka dhasha fasaad kale oo ijtimaaciya fasaadka ijtimaaciga ee caqiidada dadka marka xumaato ka dhasha wujuuh badan buu yeelan karaa markaad qur-aanka u fiirsatana waxaad arkaysaa ummad kasta oo caqiidadii ka fasaaday fasaad ijtimaaciya ay ku acanbaxdo ka dhashay inuu jiray matalan qowmu luud caqiidadii baa fasaaday fasaadkii ijtimaaciga ka dhashay wuxuu ahaa akhlaaq xumo oo waa kuwii dee xog ragga fuulayay weliba naadiyada laisku fuulayay meesha laysugu yimaado masalan qoomkii shucay caqiidadii baa fasaaday waxa ka dhashay maxay fasaad iqtisaadiya oo idinka arkay qur-aanka mar kastoo shucaybu ilaahay uu ka warramayo wuxuu bacda tawxiid wuxuu leeyahay qadiyadii miisaanka iyo mikyaalkiiyo arrintaa ku saabsanayd buu ka warramaya fircawn caqiidadii baa fasaaday waxa ka dhashay istibdaad siyaasiya markaa nebi kasta wuxuu xallilayay tawxiidka inuu saxo wa min khilaali tawxiidna waxaa laga saxaya maxay bulshadan dhaqan xumada haysata waxay doontabaa ha noqotee markaasaa qur-aanka shucayb wuxuu lahaa war miisaanka hala hagaajiyo luub wuxuu lahaa war ragga ragga u tegaya hala joojiyo muusena wuxuu lahaa maxay an arsil maciya bani israa'iil banu israa'iil istibdaad siyaasiya lagu sameeyey xad uu yidhi ninka raggee ka dhashana hala dilo dumarkoodana hala daayo ilaa hada alxad buu gaadhay istibdaadkii siyaasiga ah ama diktaatornimadii uu ku xukumayay fircoon meesha dabeetana rasuul dhan baa ilaahay u soo diray inuu dictaatornimadaasi buriyo fircoon dictatornimadiisi fircoon dee waxoogaa malahoo use cabatumayaa hoo socday oo arrintan la waday waxaan leenahay markaa sidii nebi loogu soo diray inuu akhlaaqda xumaatay hagaajiyo bacda tawxiid ee nebi loogu soo diray inuu dadkaasi fasaadka iqtisaadigaa joojiyo markuu tawxiidka dadka uu hagaajiyo ayaa nebi waxaa loogu soo diray istibdaad siyaasiga inuu joojiyo waxaan leenahay markaas aragtida islaamiga waxay ku salaysan tahay haddaynu sunnaha nebiga qabanno calayhi salaatu wasalaam qur-aanka labada aayadood ama qisadaasi aynu ku soo dhaafay waxaa ilaahay inoo tilmaamaya inaynu nebiga ku dayanno nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa abaa hurayra leeyahay ma ra'aytu axada akara mashhuura liasxaabihi min rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam maan arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cid uga la tashi ama la show ayaa halka walaalkay ku soo qoray uga la shawr badan ama inuu la tashado asxaabtiisa cid kaga badan maan arag buu leeyahy yani wuxuu ahaa nebigu calayh salaatu wasalaam kullu lqadaaya mid dadka kala shira bal eh alqadaaya maanta la yidhaahdo waa qadaayaga u baahan surcatu tadbiir ama in la qaryo caskariga ku saabsan xataa kuwa jalsa alcaama bay muslimiintu ku dhammayn jireen aljalsa alcaama fi lmasjid dadkao dhan fadhiyaan ayaa xataa kuwa lagu xalili jiray waa kuwa maanta dimuqraadiyadda casriga ay tidhaahdo uma baahne waa in askarigu ama janabku ama madaxweynuhu gaar rasmi ka gaadhaa waktigaa ku simaynin inta jalasaadka iyo wax kan laga samaynayo xataa kuwaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku samayn jiray aljalsa alcaama ayuu kaga shiri jiray xasan albasri ayaa wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ahaa buu yihi mid cid kasta la tashada qofnaba dumarka xataa aan dhaafin buu yidhi oo hadday gabadhu wax u sheegto qaataan ra'yigeeda bale waxaynu garan karnaa sulxu xudaybiya markay nebiga mishkiladii qabsatay ciddii ka saartayba wuxuu ahaa ra'yigii umu salama ay u tilmaantay sulxu xudaybiya markuu sulxigii la galay nimankii quraysheed heshiiska lala galay heshiiska arrimaa ku yaran jiray ay saxaabada barhsalugeen ama si ay u arkeen inay xaqii muslimiinta armay oo gaaladu yaro fursatay oo kale oo waa nalaga yaro nalagu yaro ihaanaynayo oo kale armay ku jirta dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiya yacni waxyi ku timi bay hida sideedu u fuliyey waxa taasi keensatay marka inuu nebigu yidhaahdo halkan xoolaha ku qalo xiirka oo de cibradiina halkaa maxsuurin baa tina ku sameeyay dadki uu cabbaarisa soo yaro taago dabeetana intuu u tegay gabadhiisii buu nebigu kala shiray u yidhi maxaan yeelaa arrinta halkaasay maraysaa wuxuu gabadhii fikraday siisay ayuu nebigu fuliyey dabeetana tiibaa saxaabadii oo dhami ka daba fulisay waxaynu leenahay marka arrin kastoo aan waxyi uga iman waxyigu hadduu yimaado isagu dee ilaahay baa amuray waxaa alla yidhaahdo saa yeela waa saa yeela arrin kastoo aan waxyi ka soo degin nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka shiro ayuu weliba aljalsa alcaama inta badan ku dhammayn jiray waxalena isagoo nebigu matelaya annasi sharci qowlkiisuu ahaa sharci oo in lagu dhaqmo ahay ayuu haddana iraadat lmujtamacu u soo daadegayay markay qadiyadu tahay fi lqadaaya asiyaasiya ama qadaayaadka u baahan in waxyaabo badan loo eego ama qadaayaadka madaniga ilaa xad uu ku tilmaamayay raggii la talinayay matalan cumar iyo abibakar oo kale u lahaa low ijtamactumaa fii mashhuura maa khaalaftukuma haddaynu talada saddexdeenu gallo labadiinu dhan israacdaan weligan aydan khilaafi maayo uu nebigu ku tilmaamayay waxaan leenahay kullu duruuf ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam shuuradan isticmaalayay ha ahaato duruuf dagaaleed oo beder uxud khandaq dhammaantood waa taqaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam sharaafkuu gelay tusaale waxayna ugu filan markaynu alqadiya siyaasiya ka warramayno inuu imaamka muslimkii uu yahay kay dadka muslimiintii doortaan minhaajka lagu doortana inuu ku maamulayo waxayna ugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu geeriyooday cidna umuu tilmaamin muslimiinta inay madax ku noqoto isagoo saxaabadiisa ugu aqoon badnaa isagoo nebi ahaayo waxii ku soo degayay isagoo raggan in badan raggii la soo shaqeeyey ama la soo noola ay joogeen isagoo yacni kullu duruuf saamixi karta inuu cid tacyiiniya ay meesha taallay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba xunbuu u tilmaamay dadkaasi inay kitaabka iyo sunnada ku dhaqmaan intay taa ku dhaqmayaanna maalinta mas intay labadaa haystaanna inay liibaanayaan bas dabeetana muslimiintaa tashaday tashigoodii ku doortay abibakr sidiiq inuu noqdo amiirka muslimiinta waxaan leenahay waa akbar sunna fii ariiqa tacyiin ilwulaah ou nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa in ilaahay dhulka uu khilaafada yastakhlifakum fi lardi laa fulan walaa fulan kulluna waxaanu leenahay dictaatornimadu ama istibdaadku ama in dadka kelitalisnimadu waa qasb waa boob de waa xoog waa wax la boobay boobkuna shareecada islaamiga waa ku xaaraan wax kastaba ha noqda waxa la boobaya haday meeshu boob noqotay anaa kaa xoog badan xoog badnida wixii lagu qaadaa shareecada islaamiga waa mamnuuc amase waa xaaraan lidalik ayaa shareecadu waxay tilmaamtay ama islaamku wuxuu jideeyey inuu gacanta ummadda ay ku jirto almuxaasaba waalcazl in amiirka la casili karo haddii uu khilaafo wixii ilaahiyo rasuulkiisu ay yidhaahdeen ama muxaasaba lagu samayn karo oo la xisaabi karo waxa uu qur-aanku mamnuucay ama uu tilmaamay dadka wax qasab lagu geliyaa haba yaraatay inaanay jirin xataa alcaqiida ilaahay uu nebiga ku leeyay lasta calayhim bimusaytir bal eh dictaatornimada ama karitalisnimada ama jabbaarnimada ilaahay nebigiisa wuu ka anfiyey oo wuxuu leeyay wamaa anta calayhim bijabbaar baa ilahay yidhi culamada muslimiintiina qadiyada tan matala ibnu ataya wuxuu leeyahy ashura min qawaacid ashariica buu yidhi wa aczaami alaxkaam man laa yastashiir ahla alcilmi waaddiin facazluhu waajib shuradu buu leeyahy waa qawaacidda ay ku salaysantahay shareecada islaamiga iyo axkaamtuba cidda aan la tashan buu leeyahy ahlulcilmi waaddiin facazluhu waajib cumar baa wuxuu lahaa laa khayra fii amrin ubrima min gayri shuura khayr kuma jira buu yidhi arrin aan wada tashi ama se shawr lagu gubtay caliy ibnu abi aalib ilaahay khayra siyaaya isna wuxuu tilmaamayay shuuradu buu yidhi toddoba shay bay leedahay awale waxay leedahay buu yidhi istinbaatu sawaab in la raadiyo shaygii sawaabka ah waxay kaloo leedahay buu yidhi iktisaabu ra'yi inaad kasbato ahara'dii dee kala gedisnayde dadka waxay kaloo leedahay buu yidhi ataxasun min asaqta inaad wuxuun iskaga dhacdo intay wuxuun kula yaro qumanaadaan inaad iska qaadato dabeetana gafaad ku dhacdo taasna way kaa o kaa awdaysaa buu leeyahy shuuradu buu yidhi waa xirzun min almulaama canaanta way kaa ilaalinaysaa buu yidhi haddaad keligaa amarka samaysay marka xumo ka imaadna waa lagu canaananaya laakiin hadday tale lagu gaadho ay xumaato dee nina canaankuma le waa sidaa idinla muuqa waxay shuuradu leedahay buu yidhi waa najaatun min annadaama waa wax lagaga nabadgalo buu yidhi qoomamay oo haddaad keli ahaan lahayd waxaa laga yaabaa inaad isqoomayso tidhaahdo haddaad hebel iyo hebel ama haddaad dadka arrinta usoo bandhigi lahayd saan may noqotay waxaa kaloo laga helaa buu yidhi waa alfa waa soo dhoweyn qalbiyada dadka laysu soo dhoweynayo iyo oo ah dee dadkii oo dhan oo la tusinayo inay arrinta wadaagaan qof waliba inuu xaq u leeyahay inuu ra'yigiisa markaa ka dhig waxay tahay buu yidhi waa itbaacun lilaafar waa diintii oo la fulinayo buu leeyahy oo ah wixii ilaahiyo rasuulkiisu siday yidhaahdeen arrinka ha loo wado oo loo wadayo ila waxaa la yidhi dictaator meesha ma jireen waxaan leenahay markaas maadaama aan haysano nidaam islaamiya oo ogol waxa kan oo dhan maadaama aan haysano nidaam islaamiya oo ogol xuquuqday dimuqraadiyaddu leedahay dadka la siinaya sida ugu fiicanna u siinaya maadaama aan haysano nidaam diidan nuqsaanta ay leedahay dimuqraadiyaddu limaada aynu dadka dimuqraadiyada ugu yeedhay maxaa dadka loogu yeedhi waayo inay qaataan nidaam islaamiya haddaynan dadka u qadimin baan leenahay aragtida islaamiga ah waxay qaadan doonaan aragtida dimuqraadiga ah waayo qofka biyaha saafigaa waaya kuwa dhooqadan u iska cabaada si uu noolaa yacni markaan dimuqraadiya ka warramayo iyo shuura waxaan u soo qaatay dimuqraadiyaddu annudum aljaahiliya malaa waata ugu dhodhowde yacni macnaheedu maaha inaan idin ammaanayo boqortooyo ama dictaatornimo ama kan ee waxaan leeyahay xataa kan ay dadku leeyihin wuu fiican yahay baa laga fiican yahy xataa kan laleeyahy wuu fiican yahy haddii laakiin aragtida islaamiga aan qadimi weyno macnaheedu waxa weeyaan inay dadku qaadan doonaan qofkii biyaha saafigaa waaya kuwa dhoobadan iska cabaa si ugu noolaado laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay oo maxaa u dhexeeya haddaba haddii aynu nidhi xuquuqdan buu ogashay dimuqraadiyaddii oo aynu nidhi islaamkuna xuquuqdan buu ogoliyay haddaa maxaa u dhexeeya ma markaynu doonno iska nidhaana dimuqraadiya alislaamiya ama aan idhaana islaamka iyo dimuqraadiyaddu isku dha waxbay sheegayaan ama dhan bay u wada socdaane waa isku midkii lagu yeedhaaba dee ha lagu dhawaaqo ma nidhaahno waxaan leenahay furuuq asaasiya baa jirta ma sinna isku midda maaha muxuu yahay waxaa u dhexeeya nudumka dimuqraadiga ah ee reer galbeedku raacsiisan yihiin iyo siiqada islaamiga ah ee shuura ama wadatashigu nidaam ku salaysan uu leeyahy ee qofku qof kastaaba mas-uuliyaddiisa siyaasigii ay saarantahay xaqiisa iyo codkiisana uu leeyahy xuquuqdiisa siyaasigaa dhammaantoodna uu leeyahy ama xorriyatulkalaam ha noqoto ama xorriyaadka kale ha ahaato iyo kan kale dimuqraadigaa waxbaa u dhexeeya bay leedahay dimuqraadiya algarbiya dhammaanteed waxay ku salaysan tahay xukum allaadiiniya ama xukum almaaniya waayo waxay rumaysan yihiin ama fikrad baa soo martay ah ay rumaysan yihiin oo ah in la kala saaro waxa loo yaqaano siyaasadda iyo diinta dad badan oo soomaaliyeedna waa laga yaabaa inaad ka maqasho iyagoo le siyaasadda iyo diinta ha la kala saaro inkastoo aan jecelay eraygaasi iyo taariikhdiisi iyo waxa sababay iyo bal innaga inuu ina haysto iyo muslimka inaan si gaara uga warramo laakiin waxaan leenahay iyagaan ra'yigooda soo kooba iyagu waxay leeyihiin diinta iyo siyaasadda ha la kala saaro sababtay u leeyihiinna waxa weeyaan waxay ogaayeen dhaqankoodii inay diintoodu taageeraysay boqorkii rumaysnaa inuu wax ku xukumo alxaqi lilaahi almuqadas boqorkii iqtaaciyiinta iyo waxaan oo dhamme hoos joogeenoo kiniisadduna ay siinaysay taageerada waxay ogaayeen inay kiniisaddu maamulka inta ka qayb gashay ay ku xukumaysay divine right wax loo yaqaano kelimatu samaa inay leedahay codka samadoo dee mar hadduu sheekhu idhaahdo sidaa ha la yeelo inay tahay sidaa ha la yeelo maadaama ay kaa rumaysnaayeen waxay rumaysnaayeen fikrad odhanaysa hadday diiniba meesha timaado ama waxaasi waa caqliyad cilmiga is hortaagaysa si cilmigu uu horu maro waa in diinta laga takhallusa waxay rumaysnaayeen caqliyad odhanaysa khilaafka dhammaantiiba inay aaraadu kala gadisnaataa inay shar tahay ama inay dhammaanteed kufri tahay oo ra'yu cidda khilaafta gaalnimuun baa lagu xukumayo gaalnimona maxaakimu taftiish ayaa lagu xukumayo balaayaa qabsanaysay markaa waxay rumaysan yihiin haddii xukun diiniya ama waxaasi u yimaadaan in mashkiladaasi meesha ay ka dhalanayso waxaan leenahay dimuqraadiya algharbiya waxay ku salaysnayd ba ay waxay xuquuqda laga boobayeyba diin bay hayday u diidanayd yani xuquuqda dadku ay raadinayeen oo dhan cidda laga soo qaadaya lagala dagaalamayaba waxay ahaayeen qolo diin ku tiirsan waxaan leenahay laakiin addimuqraadiya alislaamiya taa way ka gadisantahy haddii tacbiirkaasi uu saxayay cafwan ma jeclina inaan isticmaalo ashuura alislaamiya taa way ka gadisantahy waayo awhaamtay rumaysan yihiin oo dhan ay isleeyiin way idiin diidayaa ma qabo islaamka maadaanu aanu qabinna waa gardara in la yidhaahdo laa siyaasata fi diin ama in la kala saaro waa gardar waa kow bale islaamku wuxuu u qabaa aragtida odhanaysa inay siyaasaddu dhammaanteed ka madax bannaanaato tawxiidka inay shirki tahay ama ridda siyaasiya inay kufrigu wuu jawaanib badan yahay gaalnimadu jawaanib badan bay leedahay waa nooc ka mida baan leedahay farqiga labaad ee u dhexeeya muxuu yihi dimuqraadiyaddu aragtideedu waxay ku gebagabowday fi lfiqhi siyaasi faqad inkastoo iminka ay jiraan social democratiskan iyo waxyaabo kaloo la rabo in laga dabageeyo laakiin inkastoo laysku dayey dhaqaalihii ballaadhnaan waayo cid yar unbaa gacanta ku haysa dabeetana ceebteedii oo iska yeela laakiin dimuqraadiyadda islaamiga ama shura alislaamiya waxaynu leenahay waa mas'alo noloshoo dhan ku saabsan markaan leenahay noloshoo dhan bay ku saabsantahy waxa weeyaan tan kale haddii tawsiiculmaal khalal uu ku dhaco xoolaha sida loo qaybinayo waxay noqonaysaa xorriyaadka siyaasigii mid shakliya ama wahmiyo aan jirin maadaama dhaqaalihii oo dhami gacan qura ku urursan yahay waxay noqonaysaa inay dadku mustadcafiina iska noqdaan istidcaafka dhammaantii shuuriga islaamigii ku salaysan noloshoo dhan oo qofka lagu tarbiyayo xataa fii salaatii fii usratii fii kada yacni noloshiisii oo dhan idan waa aragti aan siyaasad kula ku koobnayna ah noloshoo dhami inay ku salaysnaato si dadku ugu tarbiyoobaan faraqa saddexaad oo alle waa faraqa asaasiga udhexeeya wuxuu yahay mas'alada tan waa shayga asaasiga ee u dhexeeya aragtida islaamiga aan ku dhawaaqayno iyo aragtida dimuqraadiga khaasatan liberal democracyga waa asiyaada washarciya liman yaa leh asiyaada yaa leh dimuqraadiyadda qarbigii waxay leedahay asiyaadatu lishacb sayidka waxa ah bay leeyihin shacabka haddii aanu shacabku si toosa wax u xukumayna waxaa laba yidhaahdeen cidda ka wakiilka ah u fiirso tacbiirka awalan waxaa la leeyahay shacabka markaasaa la yidhi direct democracy suurtagal maaha inuu mad lagu maamulo dabeetana waxay idhaaheen haddii aanu shacabku lahaynna waxaa leh cid cidda shacabka naa'ibka ka ah marka la yidhi cidda shacabka naa'ibka ka ah ayaa waxaa la leeyahay shacabka yaa naa'ib ka ah waxa naa'ib ka ah baarlamaanka markaasa waxaa la leeyahay siyaadadaasi waxaa leh haddii aanu baarlamaanku xisbi qura dee ka wada tirsanaan karin u jawaanib kala gardirsan ka tirsanye aqlabiyada laakiin su-aasha koowaad ee isweydiinta le waxay tahay siyaadadu awalan bacd alculamaa almuslimiin baa waxay leeyihin waa mafhuum ay xadeen reer galbeedkiiyo ka xadeen bay yidhahdeen mafhuum aluluhiya cinda almuslimiin mafhuum aluluhiya waa caqdiga dee ilaah iyo dadka udhexeeya alastu birabbikum qaaluu balaa ay leeyihin yacni waxa weeyaan xorriyaddu uu islaamku ogol yahay waa xorriyad maxduuda yacni iskama madax bannaana laakiin waxbay ku xadaysantahy waxa weeyaan haddaan si kale u tilmaamno macaanida shareecadu sheegaysa tilqaa'iyan baa loo fulinayaa radya albaarlamaanu am laa radya alxaakimu am laa radyat alaglabiya am laa ama si kale haddaan u tilmaamo waxaan odhan karaa waa aluturi alxadaariya waxa ay odhan karaan matalan dimuqraadiyadda reer galbeed hadday siyaadadu shacabku leeyihin maxay u baabi'i weyn oo dadku qolaba intay ra'yigooda u qaataan afrika imika marka la ysidhaha dimuqraadiyad ka samee dadka badhba wuxuun bay doonayaan dabeetana dadku bay heshiin maayaan oo waa kala yaacayaan xisbigani shuucibuu doonayaa kani balaayo kalu doonaya kani wax kalu doonaya dabeetana dadkaba waxaa ka dhexdhacaya dagaal haddaanu ahayn mid qoriya mid xarbin baari ayaa jiraya oo aada u adag dabeetana waxaad moodaa dawladdaasiba inaanay istiqraarba helaynin inaanay deganaashiyaba helayn waxaan leenahay awalan waxaa dhawray dimuqraadiyadda reer galbeed waxay tay udor xadaariga ay wada rumaysan yihiin baa jira udorka xadaariga ay rumaysan yihin waa maxay rag baa wax u saleeyey dabeetana waxaas baa dadku wada haystaa dabeetana waxa yar waxa u dhexeeya aan tusaalahayda siiyo hadduu maraykanka jamhuuriyiintu ay qabtaan maamulka iyo hadday dimuqraadiyiintu qabtaan maxaa u dhexeeya waxa isbedelaan kullee yani markay jamhuuriyiintu ay maamulka qabtaan iyo markay dimuqraadiyiintu qabtaan maxaa u dhexeeya ingiriiska matalan marka xisbulcumaal uu qabto iyo marka uu qabto conservative partigu maxaa u dhexeeya wax badanay nolosha iskama bedelayaan waay sababtu maxay tay waxaa jira utur xadaariya oo ay dadka kani wada rumaysan yihin xad loo bisleeyey oo dadka kani ay wada rumaysan yihin oo marka aanu xisbiga ka xadgudbi karin amase ka bixi karin waxaan leenahay islaamka waxa u ah udurkaasi xadaariga ay dadku wada rumaysan yihin ee aan cidina ka xadgudbi karin ee dadkao dhan lagu ilaalinayo alkitaab wasunna mandiqaday isku waafaqsan yihiin dadku haddii kale maxaa dimuqraadiyadda afrika xataa hadday mukhlisiin ka yihiin maxaa markiiba burburiya waa dimuqraadi xisbiga kani waa shuuci laakiin markuu shuuciyey waa bariga fog dabeetana nidaamka gebigiisaba madaxiisa mijagu rogaya hadduu qabsado meesha ka reer galbeedkina hadduu qabsado madaxiisu mijagu rogaya oo maxaa galbeedka markodka xisbiga shuuciga qabsado madaxeeda meesha mijagu rogi kari waaye sababtan aan wax badan isbedelaynin haddii xisbiga shuuciga qabsado hadduu ka conservativekii qabsado hadduu ka liberal wax kastoo qabsada wax badan isma bedelaya yani waxaan leenahay waxa meesha jira ama yadun khafiya dhabaad jirta oo maamulkan iyo waxan oo dhan haysa oo min waraai alquwa aliqtisaadiya cidda gacanta ku haysa oo ah markaa dad la garanayo ama taaba diido waxaad tidhaahdaa xagga qolada maaragtay mutafaa'iliinta ra'yigooda raaco waxaad tidhahdaa waxaa jira utur xadaariyo dadka kale ay u bislaadeen ciddii doontaaba ha u bislayseen oo aan dadku khilaafaynin idan dimuqraadiyaddu waddankooda way ka jiri kartaa laakiin afrika kama jiri karto maadaama ay tahay jawaanibta aada u kala gadisan oo wax dadka common u ah oo axsaabta o dham ay ilaalinayaan oo aan marnaba laga bixi karin aanu jirin waxaynu leenahay laakiin ta islaamigaa waxa commonka ahee dadku aanay marnaba ka bixi karin ee la wada ilaalinaya wuxuu yahay ashariica ama wuxuu yahay alkitaabu wasunna waa inta markaa aan dadku ka bixi karin idan wixii afkaar markaa siyaasiya ama madaniya ama ay dadku ku kala gedisayiin ama si ay ku kala tegsayiin way ku kala tegsayiin cid walbana inay ra'yigeeda cabdirta xaq bay u leedahay qaabkay maamulka la rabto inuu ahaado xaq bay u leedahay laakiin waa inaanay ka bixin maxay al-utul ilmaxduud oo maaha mutlaq si kale aan u tilmaamo waxay leenahay waxa u dhaxeeya ee afraad wuxuuyey dimuqraadiyadda reer galbeed inta badan waxay ku salaysan tahay alahwaa'iya dadku waxay doonaan ama si kale haddaynu eegno ilaalinta shacabku ay madaxda ilaalinayaan waa wax kooban laakiin ta islaamigaa waxaa ilaalinaya maxay mabda uu rumaysayo ah in amaama allahi la taagayo qofka kale wax la weydiinayo idan mas-uuliyatuhu baa ilaalinaysaa shacabka dabadi yacni shacabka isha shacabka haddaad iska eegto bidimuqraadiya algarbiya waxaan shacabku arkaynin waa la khiyaamayn karaa cid waliba laakiin markay aragtida islaamigii meesha taalle dadku aaminsayihin ma aha waayo qofku ilaahay uu ka baqay ma khiyaamayn karo haddii aanay isha shacabku qabanayn si kale haddaynu eegno bilmatal dimuqraadiyadda reer galbeed fasaad oo dhan bay hoosta ku wadataa iyadoo la og yahay ee kolba inta dusha u soo baxda ayuunbaa la buunbuuniyaa haddii aan dusha usoo bixina iyadoo laysla ogyo min khilaali lbaarlamaan ayaa la isku dayaa in la qariyo waagii hore fasaadkeedu ikhtiraacaya wixii ku saabsan bu ahaa laakiin kaaimka markii combyuutaradiiy waxaa loo helay isaga waa intiisa badan waa la ilaaliyay inkastoo dee watergatekiiba wuxuu ka dhacay ahayd in waxa kan laakiin haddana kan ku saabsan bahalka yare meesha lagu ridayo intiisa badan waa la ilaaliyay laakiin fasaad badan oo kale ayaa jira waxay laakiin mufakiriintoodu rumaysan yihin annagoo og fasaadkaasoo dhan ee ay madaxdu gasho ee aan shacabkuna ogaynin iyadoo aanu ognahay ayaa waxaanu haddana nidaamkan ugu sii adagnay waxaanan haynin bay leeyihin wax kale aan ku bedelno ama ka islaamiga ah waxa ilaalinayey ee u diidayay ahwaa'iga waxay ahayd qofku alla kacabsigu rumaysan yahi taariikhilmuslimiin u fiirso matalan cumar bin cabdilcasiis oo kale waxaa la yidhaahdaa shamac buu shitay isagoo shamacii shitay oo umuurta muslimiinta markaa waa madaxweynihii ummadda muslimiintaa ka hadlaya ayaa nin kale u yimid dabeetana waxaa la damcay in laga warramo qadiyad kaloo ka baxsan umuurta muslimiinta dabeetana shamaciibuu baktiyey baa la yidhi markaasuu mid kala shitay waxaa la yidhi waa maxay maxaad shamacii intaad inooga baktiysay kan kale u shitay kan waxaa le buu yidhi dadka muslimiinta oo akhiro ilaahay uu weydiinaya danahayga gaarka haddaan ku fishado sidaa daraaddeed waa iska baktiyey arrinta muslimiinta iyo xoolahoodii waxa ah kanbaa brivate ah mar haddaan qadiyadan ka warramayna ay tahay qadiyad brivate kaysa waxaanu ku shidanaynaa shamaca gaarka aan anugu leeyahay si dhaqaalahayga gaarka aan qadiyada tan ugu isticmaalo idan waxaan leenahay waxa u dhaxeeya annaa'ib almuslim wuxuu iska ilaalinayaa isha shacabka maaha wuxuu iska ilaalinayaa kow ilaahay subxaana wa tacaala amaama allahi in mas-uuliyadda la weydiinayo waxa u dhaxeeya baan leenahay waxdat almujtamac mujtamaca muslimkaa maadaama uu fikraddan wada aaminsan yahay waa mid aqlabiyad iyo aqaliyaduba fikra waaxida unbay rabaan inay hirgeliyaan ama manhaj waaxiday rabaan inay hirgeliyaan walow masaa'ilka qaarkood ay isku khilaafaan laakiin galbeedka horta marka u horraysaba fikraddan odhanaysa aqlabiyad talisa waa been iyada fi lqaanuun ayuunbay ku qoran tahay laakiin waaqaca waa waxaan jirin sababtu waa maxay waxaa dhacda aqlabiyada baarlamaanka macnaheedu maaha aqlabiyat laswaaq inay haystaan bale waxaa dhacda baynu odhan karnaa fi britaniya ama fi amrica inay dhacdo aqlabiyada baarlamaanku inay xisbigu aqlabiyada baarlamaanka uu helo isagoo aqliyatu aswaati shacab haysta dabeetana taa macnaheedu ay tahay maadaama aqaliyadii intii yarayd ee codka shacab uu haystay haddana uu ku heli karaa ay suurtagaltay inuu baarlamaanka noqdo ka badan dabeetana taa macnaheedu ay tahay aqlabiyat lbaarlamaan inaanay matalaynin marka horeba aqlabiyatu shacab way dhacday fi amrica axad yani koob iyo afartankeedii madaxweyne soo maray mid ka midi inuu ka yimi can ariiqi alaqaliya waayo marka horeba waxa lagu xisaabtamaa waxaan loo yaqaano maraykanka waxa lagu xisaabtamaa wilaayaadka ingiriiskana waxa lagu xisaabtamaa waxaa la yidhaha dawaa'irta dawaa'irta iyo wilaayaadku muxuu yihi ka soo qabo aan tusaale fududku siiyo kaba soo qaad shan meelood bay ka dhacaysaa doorashadu waxaana la soo dooranayaa shan qof shanta meelood ay doorashadu ka dhacayso laba xisbi baa loolamay kursigii koowaad xisbaa helay ee meel waxaa laga yaabaa meeshaa dadka degani inay boqol kun oo qof yihin dabeetana kursigaa markuu helay sagaashan kun oo cod baa laga yaabaa inuu ku helay kiisa kalena uu helay maxay toban kun oo cod markaa qoladii sagaashanka kun ee cod heshay ayaa kursigai halkaasi qaadatay saddexda xaafadood ee ku xiga ayaa waxaa dhacay inuu min koob iyo konton qola ku qaatay qoladii markii hore kursigii halkan laga helay ayaa saddexda xaafadood ee xiga min koob iyo konton ku qaatay saddex kursoy heshay markaa waxaanay haysataa maxay saddex koob iyo kontonaad waa imisa boqol iyo saddex iyo konton kun oo cod bay haysataa qolada tani halka kursi haysataa maxay haysataa saddex meelood oo min sagaal iyo afartan ah iyo meel sagaashan ay sugin waa forty nine plus forty nine plus forty nine waa boqol iyo toddoba-iyo afartan sagaashanna ku dar waa imisa waa laba boqol iyo toddoba-iyo soddon laba boqol iyo toddoba-iyo soddon kun oo cod coladii heshay hal kursi bay baarlamaanka ku leedahay qoladii heshay boqol iyo saddex iyo kontonka codina saddex kursi bay baarlamaan ku leedahay aqlabiyada yaa markaa aqlabiyada waxaa cidda saddexda kursi leh aqlabiyada cidda marka aqlabiyatulbaarlamaan may matashaa aqlabiyatu shacab ma matasho idan waxaa dhacda xataa baarlamaanka la sheegaya aqlabiyadiisu inaanay matalin maxay aqlabiyatu shacab iyadoo ay ku salaysan tahay nidaamka doorashada ka maraykanna waxa weeyaan waa nidaamka wilaayaadka ka ingiriisna waa nidaamka dawaairta ay yidhaahdaan labadaba waxa suurtagala markaa inay aqliya timaado waa mar kale sideedaba waxay yidhaahdaa waxa adag aqlabiyada baarlamaanku inay noqoto aqlabiyada shacabka sababtu maxay tahy waxay leeyihiin marka la xisaabo bay yidhahdeen alaswaat alfaashila fi lintikhaab oo ah nimankan laga guulaystay codadkii ay qaateen saddexdan min koob iyo kontonaad meeshan laga helay dee saddex min sagaal iyo afartanaad baa codadkooda iyobay yidhaahdaan dadka aan foodkooda dhiiban labadaa kooxood marka laysku dara bay yidhahdeen waddan kasta labadaas oo laysku daray waxay ka badan tahay bay yidhaahdaan aqlabiyada baarlamaanka cidda codda siisay walow haba ahaadaan aqlabiyata aswaati shacab markii horanay waxaa kaloo lasii tilmaamaa waxa taa ka sii daran bay yidhaahdaan jalisaadka baarlamaanku maxay ku salaysmaan annisaab alqanuuni nisaabka qaanuuniga ee jalsada baarlamaanku ay ku xukumantaa waxa weeyaan in boqolkiiba koob iyo konton ay joogto saxankaa maaha boqolkiiba sagaal iyo afartan maalintay baarlamaanka maqantay taa macnaheedu muxuu yihi codkii dadka intii yarayda aqliyada ahayd ee markii horeba aqliyatu aswaati shacab haysatay ayaa haddana sii kala badhantoo nus baa maqan waxaa jooga maxay koob iyo konton naaibo qura ama fifty one percent marka markii horeba codku isagoo ay aqlabiyatulbaarlamaan ay wakiil ka ahayd aqliyatu shacab ayaa haddana waxaa yimi maadaama nisaabka qaanuuniga ee uu jalsada ay ku asixi kartaa uu yahay fifty one percent inuu sii yaraato haddana intii markaasa waxaa la leeyahay haddana go-aanku wuxuu ku soo baxaa matala sharcigii loo footeeyey fifty one percent-ka aqlabiyadooda fifty one percent aqlabiyadiisu ay tahay waa twenty six percent idan waxaa suurtagala bay leeyahay shuruucda waddanka twenty six percent of the parliament inay gaadhaan twenty six percent of the parliament marnaba ma yihin sidaba uma noqon karaan aqlabiyatu shacab idan waa khuraafe aan jirin baa la leeyahy inuu shacabku wax maamulo ama aqlabiyatu shacab inay tayta wax maamusha taasi waa qadiya waadixa baan u malaynaya waxaa kaloo jirta dimuqraadiyadda reer galbeed iyo mabda'a islaamiga ama shura islaamiya waxyaabaay ku kala baxsan yihiin waxaa ka mid a alwaxda yacni aragtida islaamiga ahi waa mid ku salaysan qofka bini aadamka xuquuqdan waxaa loo ogolyahay maxay qofka bini aadamkaa xad male markaa ta dimuqraatiga ahi laakiin waxay ku salaysan tahay waxa loo yaqaano nationalismka waxay ku salaysan tahay xuduud mucayana taa macnaheedu waxa weeyaan ninka ingiriis markuu waddanka ingiriis joogo waa nin dimuqraatiya maadaama uu dimuqraatiyay jidka haddaa iskaga timaadaan inuu soone ku yidhaahdo kaaga weecda laga yaaba xuquuqdaadoo dhanna waa lagu ogolayay markaad joogto halkaa muxuu haddaa soomaaliya kugu gumaysanayay maxay u dhici weyday qiimihii dimuqraatiyadu ay lahayd markuu gumaysanayay soomaaliya qiimo xaqu ku maqna ila ingiriiska dimuqraati baa laga ahaaya waxa weeyaan waa qaacidadu qur-aanku sheegaya yuhuudda baa ilaahay wuxuu yidhi haddii haddii bay yidhaahdaan yani dembiga cidda kale laga galaa dembi maaha dembi wuxuu yahay in marka yahuudiga laga galo yani fi qaacida yahuudiya ninka yuhuudiga inuu yuhuudi khiyaameeyaa waa dembi laakiin inuu muslimka khiyaameeyo ama inuu nin kala khiyaameeya dembi maaha ama qofka muslimka ah waxaa mamnuuca dad oo dhan cidduu doonaba ha ahda inaad khiyaamayso fakadalika dimuqraatiya markaad waddankeeda joogto waa dimuqraati khaarijiha muxuu dadkani dimuqraatiyiin u noqon waaye yacni waxay leeyihiin waa qiima maxduuda ku ah waddanka yaro leh marka ninka reer yurubkii wuxuu dimuqraadi yahay oo qura marka uu joogo waddankiisa waxaana xuquuqda lagu ogol yahay marka aad xuduuddaa soo gasho amaa dunida inta kale wuu gubaysanayaa ama se wuu tumayaa directly or indirectly maca dalik ma hol bal e haddaad xorriyadaada u dagaalantay wuu diidan yahay limaada maxay reer galbeed oo dhami u taageerayaan askarta inqilaabka ka samaysay algeria miyaanay dadka reer algeria xorriyadoodii oo dhan intay isu geeyeen aanay doonanin xisbiga maanta dadkiisii la xukumaya ee tobantobanka sane lagu qaadaya inuu dhinacayn ka noqdo hadday tahay qiima dimuqraatiya hadday jirto reer galbeed rumaysan yihin maxay u dhici weyday in dunidu ixtijaaj ka dhiibto dadka maanta inqilaabay algeria maxay u dhici weyday in cunaqabateyn dhaqaalo lagu sameeyo ilaan aragtidii dimuqraatiga ahayd bay ka hor yimaadeen idan waxaan leenahay qiimada ninka reer galbeed uu yaqaana fii khaariji watani ama qiyamka siyaasiga ah hiya almaslaxa laysat dimuqraatiya wala alxuriya ma aha dimuqraatiyad ma aha xorriyad ma aha xuquuq bini aadam ilaalinteeda waxa weeyaan almaslaxa idan dimuqraatiyad waxaan leenahay waa cunsuriyad cunsuriyad waxay ku tahay shacabkeeda waa shacab cunsuriya oo gol shacabkiisa in xuquuqda la siiyo aan se ogolayn in shucuubta kale xuquuqdeeda ay hesho lakin almabda' alislaami waa khilaafu dalik wuxuu rumaysan yahay alwaxda alinsaaniya ama wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii inuu bini aadamku yahay meel kasta uu joogo xuquuqda markaa loo ogoliyay markuu waddanka gudihiisa joogo ayaa loo ogolayay markuu joogo waddanka dabadiisa idan waxaan leenahay qiimaha matalan turkiga waxaa soo baxay waxa la riday khilaafadii islaamiga ahayd inqilaab baa lagu sameeyey dabeetana toddoba toddoba janan ayaa u kala dambeeyey maamulka waddanka turkiya ozaal ninkii la odhan jiray ayaa ah madaxweynihii koowaad ee rayida ee soo mara waddanka turkiga waa intii khilaafada islaamiga la radiyey khilaafada islaamiga markii la inqilaabay waxaa la yidhi dimuqraadiyad baa laydiin saaraya laakiin waxaa loo bedelay caskariyad ah dictatorship janan baa qabsaday toddoba janan oo kala dambeeya reer galbeed xoojinaya oo ay dejiyeen quwadii naatana meesha mar qura loo ogolaaday xukuumad ra'yi ra'yidii ay timi dabeetana oozaal cahdigiisii weeya waxa dhacday xukuumadda rayidkahi markay iman doonto kanacaan ninkii la odhan jiray markuu meesha xukumayay ayuu waxaa la ogolaaday axsaabtii badnayd dabeetana dadkii rumaysnaa aragtida islaamiga ahba waxay fureen xisbi la yidhaha xisbi salaama brofesor najmadiin arbakan brofesorka la yidhaahdo general mechanics professorka u ahaan jiray ahna ninkii sameeyey fikraddii koowaad ama heavy industrieskii koowaad ee waddanka turkiga ninkii u khabiirka ahaa ee muslimka ah ayaa wuxuu sameeyey xisbi la yidhaha xisbi salaama xisbi salaama markaasi aragtida islaamiga buu ku dhawaaqay markii la arkay inay ku dhadhowdahay inuu hanto dowladnimada oo uu qabto brofesor najmadiin arbakan oo rumaysan aragtida islaamiga ah ayaa waxaa la taxdiidiyey ama waxaa la dhiirigeliyey reer galbeed maamule in inqilaab laga sameeyo oo geeshka turkiga uu sameeyo weliba taaquleyntana ay siiyaan ciidamada naato ee waddanka degan inqilaab baa la sameeyey dabeetana najmudiin arbakan iyo kooxdiisiiba waa la xidhiidha waatii maxkamadda lasoo taagay algeria waxay yidhahdeen dimuqraadiyad baanu idiin ogollaa marka caynkan iyana askartii baa lagu waa la inqalaabay dabeetana waa la siiyey weyna dimuqraadiya idan waxaan leenahay dimuqraadiyadda reer galbeed falsafa cunsuriya bay ku salaysan tahay waxa dimuqraadi la yahay ama qiyamkaasi wuxuu socdaa markaad adiguna joogto waddankiisa iyo qofka waddankaa joogow ama khaarija hada alxuduud haddii laga baxo xayawaanka waad ka qiima liidataa thats why dunida saddexaad oo dhan ay u khidadeeyeen say dib ugu dhici lahayd waxaan leenahay markaas xataa haddaynu ogolaanno inaynu qaadanno aragtida dimuqraadiyadda lagu sheegayo ee reer galbeedku ay inoo sharxeen aynu ka aqbalno walaalaheenna jaamacadaha reer galbeed wax ku bartay ee aan islaamka aqoonina maqlay fikradda reer galbeed iyo xorriyadda oo aynu nidhaahno dimuqraadiyaddaasi aanu qaadanay waxa hubantiya inaanu reer galbeed yeelaynin haddii ay ka soo hor jeedo masaalixdiisa walow dimuqraadiyadda ha ku dhacdo teeniya idan waxa qudhe marka qudhe raalli ay naga noqon karaan duwal algarbiya waxay tahay marka masaalixdooda la fuliyo walow markaa dictatorna ahowe that's why maxay reer galbeed u taageeraan dictaatorada ka jira caalamul islaami oo dhan ama sacuudi ha ka jiraan waxana boqortooya ma maxaa u dhexeeyey xaafid alas xaafid alasad ama kaba kaale xaafid alasad maxaa u dhexeeya sadaam iyo aalu sabax ma meel bay dimuqraadiyadi ka jirto ma meel bay xuquuqda bini aadamku ka jirto muxuu ahaa wixii ay dunidu difaacaysa waxay dhaheen dictaator baa lagu hortegaya dictaatorka ha lagaba hortago fi'a baa jirta ka tirsan ahlu kuwait oo aan xataa islaamiyiin ahayn oo raba aragtida dimuqraadiga maxaa markii la saaray sadaam maxaa boqorkii soo celiyey loo soo celi waayo qoladii dimuqraadiyiinta ahayd hadday reer galbeed dimuqraadiyadda rabaan hadday dimuqraadiyaddu tahay yacni shay qiyama oo xuquuq insaani lagu ilaalinayo oo la rabo in dadka la gaadhsiiyo maxaa loo soo celiyey boqorkii kuwii dimuqraadiyiinta ee cilmaaniyiintaa meesha loo keeni waayo idan ma rabaan dimuqraadiyadda waxay rabaan masaalixdooda cidda fulinaysa hadduu boqor iyo iyagu kaasay taageeraan hadduu dictator yihi siyaad barray dictatorship u ah isagoo dictator aynu wada garanayno oo weliba matalan kaba kalay waayadii hore waayaday waddanka dagaaladu ka socdeen maraykanka oo leh xuquuqda bini aadamkaanu doodaayo dimuqraadiyaddaan ilaaliya nineteen eighty nine iyadoo waqooyi oo dhan la baabi'iyey ayuu hub soo dejinayay markii hore waxa la odhan kari lahaa dictaatorka hubka la siinaya wuxuu ahaa hub lagaga hortagayo etoobiya iyo wax kale laakiin iyadoo qadiyaddu waadex tahay hubka cidda lagu laynayo ayuu nineteen eighty nine hub soo dejiyey markaasuu ku leeyahy waxaanu fulinaynaa cuhuudayadii hore ama ilzaamka qawaanintayadii ho horaan ugu ballan qaadnay oo idinka marka kaleba tajmiidka ku sameeyey maxaa loo tajmiidin waayo waxaan leenahay markaas wuxuunbuu arkayey malaa kuwii kale meesha ordayuu arkayey inaanay ahayn xoog masaalixdiisa fulin kara ama inay ka itaal yaryihin yacnii yaba wanaag bay soo wadina wada siyaad barre ahaayeen wixii meesha yimiye waayo maruu ka tegay dee wanaagma imana bele kala timiye wuxuunbuu u arkayuu labada kaadh kaadhka siyaad barre malaa inuu weli yaro xoogan yihi idan waxaan leenahay qadiyaddu maaha xuquuq insaaniya laynama barayo xuquuqulisaan laynama barayo dimuqraadiyad laynama barayo dana kale mabaadi'da la sheegayo dhami waa marka iclaamka ay taagantay laakiin practically markay taagan tahay waxa masaalixdooda ah unbaa la fulinaya ee dimuqraadiyadina ma jirto wax kaleo caalamutaalis lala rabaana ma jiro waxaan leenahay markaas inagu dad muslimiina weyn dhibaatadii ku kaliftay yurub inay dimuqraadiyad qaataana inama haysato waxaynu u qaadan weyna mabda'eena islaamiga ah oo ah ku aynu ku liibaanayno leh nidaam aan dictaatori ahayn la nidaam u ogol dadka xorriyadoodao dhan la nidaam siyaasiya oo practicala ma aha wax theory-o aan anigu maskaxdayda ka sheegayo waa wax waaqiciyo dunida ka soo dhaca waa wax good example loo hayo yacni waxa aan dunida la tijaabinin waxa la yidhaahdaa waa iska theory aan la hubin inuu marka practicalka galo siduu u ekaanayo yacni kani waa mid practically intuu galay la arkay siduu u ekaaday cahdi alkhulafaa'i alraashidiin iyo nolosha caalamku siday u ekay ama dawla islaamiya siday waa kay waxaan leeyahay markaa ikhwatii fillah inteenna dimuqraadiyadda taqaana aan islaamka aqoonna waxaan kula talinaya inay islaamka bartaan intaanay horta dadka dimuqraadiyadda ugu yeerin bal inay bartaan badiil kale inuu jiro inta islaamka taqaana waxaan kula talinaya inay dadka u soo bandhigaan aragtida islaamiga ee maamulka uu qabo wa ilaa dadka waxaday waayaan biyaha saafiga ah biyaha dhoobada le iska cabi doonaa si ay ugu badbaadaan wallahu aclam wabilahi tawfiiq